أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في بيان عدة الشدات في الفاتحة ومحلها فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره في بيان عدة الشدات شديالك تردو ذا عدين تدو فصل يهي شديالك سوى في الفاتحة فاتحة اللحدة ذا كسوغا ومحلها محل الشدات هي شديالك سبوس كودا إن العديه أيو فصل يهي sheekha raximahullahu tacaala weli waxa uu ku dhex jiraa axkaamtii faatixada waxaan hore u soo qaadannay faatixadu inay iska leedahay shuruud shuruuddaa shardi ka mid a qofkii ka tagana salaaddiisii aysan ansixaynin fasalkanna waa fasal xidhiir laleh faatixadii oo isaguna wuxuu ka hadlay faatixada shidadyaalkeeda shid ka mid a qofku hadduu ka tago in salaaddiisiiba aysan ansixaynin marka waxaa la caddaynaa shidkaas maxalka uu ku sugan yahay meelaha la shido iyo meelaha shidku uusan qaban karin oo haddii la shidaba qiradii faatixada aysan ansixaynin tashdiidaatu alfaatixati faatixada shidadyaalkeedii arbaca cashara afar iyo toban faatixadu waxay leedahay afar iyo toban meelood oo la shido oo shadkaa mid ka mid a haddii laga tago faatixadii aysan ansixaynin afar iyo tobankiiuu sheekhu kuu caddeeyey wuxuu ku yidhi bismi illaah fatashdiidu bismi illaah bismi illaah shidkeedii fowqa laami laamka korkiisu u ahaaday bismi illaah markaad ku dhawaaqaysid laamka allaahi laamkaa waa inaad shiddo bismi illaah oo waxaa weeye yacni laamka shad marka lagu leeyahana ewel asal ahaan laba laam ay ahaayeen laba laam ayay ahaayeen labadii laamaa laysku shiday walidaalika marka labada laam laysku shadaayo hal maraa lagu wada dhawaaqi shadka macnihiisa waxaa weeye hal mar inaad ku dhawaaqdid bismi illaah aad tidhah bismi illaah laakiin haddii bismi illaah aad tidhaahid bismi illaah eberow ma ansaxayso bismi illaah shadka macnihiisuna ma aha sida shalaba casharkeen aanu ku soo qaadannay in madaxa aad wax ka shiddo ama garbahaagu ay nuuxnuuxsadaan ama madaxaagu uu nuuxsado makhrajkaas bisaa wax laga shidaa alraxmaan wa tashdiidu araxmaani alraxmaani shidkeediina fowqa araa'i ra'da korkeedu u ahaaday arraxmaan marka aad ku dhawaaqayso waa inaad ra'daa shaddo waa laga maarmaan alraxiim wa tashdiidu araxiimi raxiim shidkiisiina fowqa araa'i ra'da korkeedu ahaaday ra'da alraxiim ku jirta iyaduna waa shidan tahay haddii aad fududayso ra'da oo aadanba shadin faatixadaadii ma ansixayso haddii faatixadii ansixinna yacni waxaan ansixayninba salaaddii dhan alxamdu lilaah wa tashdiidu alxamdu lilaah alxamdu lilaahi shidkeediina fowqa laami اljalaalaةi allaahida laamteeda laamtaa dusheeda u ahaaday jalaalada waxaa loola jeedaa allah laamuljaalaalahaas laamtaa dusheeda shadka saaran haddii aad ka tegtid qiradaadii ma ansixayso haddii qiradu aysan ansixinna salaadii aan ansixaynin رب العاaلمين وتشديد رب العاaلمين رب العاaلميiنa شhadkiisiina فوقa الباaء ba'da korkeedu u ahaaday رب العاaلمين الرحمن شhadkeediina وتشديد الرحمن فوقa الراء ra'da dusheeda u ahaaday الرحمن ra'deeda waa inaad shido الرحيم وتشديد الرحيم raxiim shidkiisiina fowqa araa'i ra'da korkeedu u ahaaday alraxiim marka aad ku dhawaaqiysana ra'daas in la shido waa laga maarmaan maaliki yowmi اddiin وتشديد مالك يوم الدين مالك يوم الدين شدكي سينا فوق الدال دالكا كركي سوى هذا مالك يوم الدين دالكا وين تشده إياك نعبد وتشديد إياك نعبد إياك نعبد شدكي سينا فوق الياء ياء كركيد وهذه إياك نعبد وإياك نستعين وتشديد إياك نستعين وإياك نستعين شتكي سينا فوق الياء يأذى كركيس هذه ولذلك يأذى هدي اللفظي إياك الليلة إياك نعبد وإياك نستعين معنه بوحو النقن معنى إسبدلي هدو قفكو معناها عقيدينا وكو قالوا بمعناها سدو عقيديه فلو خفف الياء ياء هدو فضوديو من إياك لم تصح قراءته فوجب عليه إعادتها قراءة ما أنصحيسه وإنه قراءة مركة الكسوع عليه وكذا صلاة صلاة سنة والله إذا ما أنصحيسه إن تعمد هدو كسء يالي وعلم وأقيهي وإن قصد المعنى معناها هدو قصدنا إياك أو لفضوديو شتك لقدهيو معناه كينيسو هدو أولا قصدنا كفر وقالوبي لأن إياك إياك oo shidka laga daayo waa daw shams qoraxda iftiinkeeday noqonaya markii haddii shidka laga daayo iyaaka nacbudu qoraxay adigaan ku caabudaynaa saasuu noqon marka walciyaadu billaah waa gaalnimo amaa low shadada almukhafafa kii la fududeeyey meelaan shid lahayn hadduu shid saaro asaa'a waa xumeeyey wa ajza'ahu waana u guday meelaan shid lahayn hadduu shidkii iska saaro dee markaas hadduu qasadba u yeelo waa xaaraan oo laxni qur-aankiisi qasada in loo laxniyo waa xaaraan laakiin salaadiisii way ansixi ihdina asiraada almustaqiim wa tashdiidu ihdina asiraada almustaqiim shadkiisiina fowqa asaadi saadka korkiisa u ahaaday siraada aladiina wa tashdiidu siraada aladiina siraada aladiina shidkiisiina fowqa allaami laamka korkiisa u ahaaday siraada aladiina laamkaa haddaad ka tagto shadkiisii ma ansaxayo ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin shidkiisiina fowqa daadi daadkii iyo wallaami laamka dusheeda u ahaaday daadka iyo laamka labadaas xarafba waa in la shido labadaa xaraf mid ka mida haddii shadkoodii aad ka tegtid qiradii faatixadu ma ansixayso faatixadii haddaysan ansixinna salaaddii aan ansixaynin marka afar iyo tobankaas shad ayay iska leedahay faatixadii oo mid ka mida haddii laga tago salaaddii aysan ansixaynin faslun fii bayaani mawaadici rafci اlyadayn faslun haadaakani faasilun mid wax kala saarow fii bayaani mawaadici rafci اlyadayni labada gacmood koryeelkooda koryeelkaas boosaskooda caddayntoodu u fasilya fasalkan wuxuu sheekhu uga hadli doonaa raximahu اllahu tacaala waxyaalo waxaa jira la yidhaaho hay-aatu salaad oo salaada quruxdeedii ahoo haddii laga tago wax sujuudu sahwiya aan keenaynin oo haddaad ka tagto sujuudu sahwi aan la sunnaynaynin inaad la timaado laakiin haddana quruxdii salaadda qaybo ka mid oo ay kaa maqan yahay oo ajirkii iyo quruxdii salaaddaa kaa nusqaamay waajib aad ka tagtana ma aha haddaad ka tagtana sujuudu sahwi ma sujuudaysid laakiin quruxdii iyo ajirkii salaadda ayaa kaa nusqaan waa afar meelood gacmaha in kor loo qaado xadwal mankibayn ilaa labada garab ay ka qaabilaan labada calacalood dhabarkoodu labada calacalood dhabarkooda ilaa labada garab ay ka qaabilaan labada suulna ay ka qaabilayaan shaxmat aludun meesha la yidhaaho waa meesha haweenku dhegadhegaha ay ka xirtaan halkaasa waxaa la yidhaha shaxmat aludun labada suulna waa inay qaabilaan shaxmat aludun meesha dhegadhegaha haweenku ay ka xirtaan halkaas waa inay qaabilaan allahu akbar a tira laakiin ku dhejinta sunno ma ah dadka qaaraa shaxmatuludunka labada suul ku dhejiya markay xidhanayaan saan yidhaah taas sunno ma aha sida sunnada waxba ha ku dhejin laakiin muqaabalo waa inay sameeyaan oo ay ku aadan yihiin bis gacmaha koryeelkiisana markii takbiiratulixraamka allaahu hamsadeeda markaad bilaabaysid ayaa gacmaha koryeelkoodana la bilaabaa dadka qaara khalad galo waxay samaynayaan gacmihii marka hore soo koryeelayaan markaa kabacdii allahu akbartay bilaabayan allaahu akbar uu yidhi gacmihii oo iska taagan kabacdii allahu akbar ku dhawaaqi lama ogola waa in bilowga rafciga gacmaha koryeelkooda markaad bilaabaysid iyo allahu bilowgeeda waa inay isku mid noqdaan markii koryeelku kuu dhammaado oo gacanta meeshii loogu talagalay aada gaarsiisana waa inaad ra'da allahu akbar ku dhawaaqdo allahu akbar markii gacanta meeshii loogu talagalay ay gaarto jooji takbiirtii oo ra'da ku dhawaaq allahu akbar yusanu waxaa la sunneeyaa rafculyadayni labada gacmood koryeelidoodiyaa la sunneeyaa fii arbacati mawaadica afar meelood ayaa lagu sunneeyaa afar meelood waxaa sunnaa gacmaha in la kor yeelo xikmada ku jirta gacmaha afarta meelood la kor yeelaayo waa ilaaha yaqaana xikmada xaqiiqadeeda laakiin culimmada qaarkoodna waxay caddeeyeen xikmooyin qaybo ka mid ahoo sharaxan wuxuu ku leeyahay wa xikmatu rafci اlyadayn fi الsalaad kama qaala الshaaficiyu raximah اllahu tacaala tacdiimuhu tacaala weynayn ilaah ayaa loola jeedaa gacmaha kor loo qaadayo afarta meelood xayثu jamaca bayna اctiqaadi اlqalbi wa nudqi lisaani اlmutarjimi canhu wa camali اlarkaan oo qofka weynaynta ilaahay wuxuu ku tilmaamay qalbigiisina waxaa ku jira ilaahay inuu weyn yahay carabkiina wuu uga dhawaaqay oo wuxuu leeyahay allaahu akbar ilaaha weynin badan uu leeyahay camalil arkaanna waa ku darayoo xubnaha uu kor u qaadayana ilaaha weynuu ku ishaaray marka yacni kor u qaadidda gacmaha uu kor u qaadayo waa qeyb ka mida imaamu shaafici sida uu yidhi weynaynta ilaahay qalban wa nudqan wa camalan bilarkaan saddexdiiba waxaa lagu ishaaray weynaynta ilaahay wa qiila waxaa la yidhi al-ishaaratu ilaa darxi maa siwaahu tacaala gacmaha kor loo taagayo waxaa lagu tilmaamay ilaahay wixii ka soo haray ayaan iska tuuray ilaahay un baan caabudi weeye wax kale ma caabudayo waaliqbaali bikuliyatihi calaa salaatihi iyo guud ahaantiisaba inuu salaaddii qaabilu ku ishaari oo wixii adduunye iyo mashaakilkeedii oo dhan ayaan tuuray oo ilaahay un baan qalbiga ku qaban oo ilaahay un baan qaabili waqiila waxaa la yidhi al-ishaaratu ilaa rafci alxijaabi bayna alcabdi wa bayna rabbihi waxaa kaloo la yidhi gacmaha kururyaalkooda waxaa lagu tilmaamay oo lagu ishaari xijaabkii adiga iyo rabbi idiin dhexeeyey oo waxyaalihii shahawaadkii iyo macaasidii iyo dembigii wixii rabbi inaad gaarto agtiisa maqaam aad ka gaarto kaa celinayey ilaahu iga xijaabay ka dhig ilaahu iga qaad oo xijaabkaa iga qaad oo xijaabka iga furfur ayay ka dhigan tahay gacmahaas aad kor u qaadaysid waqiila waxaa la yidhi hayru dalik xikmooyin kalena waa lagu sheegay yusanu waxaa la sunneeyaa rafculyadayn labada gacmood koryeelkoodiyaa la sunneeyaa fii arbacati mawaadica afar meeloodaa lagu sunneeyaa cinda takbiirati alixraam takbiirta xidhashada agteedaa lagu sunneeyaa kow marka takbiiratulixraam aad samaynaysid sida aanu hore u sheegnana takbiirta bilowgeeda iyo gacmaha korqaadidooda bilowgooda waa inay iskumar noqdaan gacanta markaad kor u qaadaysid oo aad bilaabaysid iyo allahu akbarta markaad bilaabaysid iskumar w wa cinda arukuuci rukuuca agtiisana waa la sunneeyaa oo markaad rukuuca usii hoobanaysidna gacmihii inaad kor u qaadaan la sunnayn wa cinda alictidaali sinaanshada agteedana waa la sunneeyaa markaad dhabarkaaga aad simayso samic allahu aad akhrisanaysid ictidaalka agtiisana gacmaha markii aad xidhanaysay meeshii aad geysay ayaad geyn samica allahu liman xamidah ayaad leedahay wa cinda alqiyaami istaagga agtiisana waa la sunneeyaa gacmaha in kor loo qaado min atashahudi ataxiyaadka laga istaagayo ataxiyaadkaasoo alawali ee horreeyey ataxiyaadka hore markaad ka istaagaysid oo ragcada saddexaad aad u istaagaysidna waa inaad gacmihii kor u qaadid afartaas meelood ayaa laga soo guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu gacmaha kor u qaadi jiray faslun fii waajibaati sujuudi wuxuu u fasl yahay sujuudda waajibaadkeeda yacni marka sujuuddu ay noqonayso sujuud muctabar ah oo xagga sharciyan lagu leeyahay waa sujuudo ruknu min arkaani الsalaa ayuu qofkaasi gutay marka lagu leeyahay waa in shuruuddan soo socoto toddobada ah waa in sujuuddaada laga helo sujuuddaa keliga ahoo wejigaagii aada dhigaysid meesha aad ku sujuudaysid aada dhigaysid halkaa rugniga wuxuu iska leeyahay ilaa toddoba shardi yacni salaadda cilmigeedu inuu ballaaran yahay oo salaadda cilmi la'aan aysan soconaynin waa cibaado walbana waa sidaas laakiin salaaddaaba hadda aan haynaaha ugu muhiimsane salaaddii taaka kastood qaaddo waxay u baahan tahay cilmi shuruuddu sujuudi sujuudda shuruuddeedii sabcatun toddobawo toddoba shardi ayuu iska leedahay sujuuddu an yasjuda qofku waa inuu sujuudo calaa sabcati acdaa'in toddoba xibnood waa inuu ku sujuudo toddoba xibnood waa inaad dhigto meesha aad ku sujuudayso toddoba xibnood inaad dhigto waa shardi limaa ruwiya can ibni cabbaas cabdullah ibni cabbaas saxaabiga la yidhaha waxaa laga wariyey annahu qaala ibnu cabbaas inuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcati acdum acdum bimacnaa acdaa ayaa loola jeedaa toddoba xibnood inaan ku sujuudo ayaa lay amrayuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam cala aljabhati wejigii walyadayn labada gacmood warukbatayn labada jilib wa adraafi alqadamayn labada gomadood geesahooda waa faraha labada lugood labada cagood farahoodii faraha geesahooda wa an laa akufa hiyaaba iyo inaanan dharkii reereebin iyo wa shacra tintii yacni tin weyn oo oo qofku sujuudda uga hormaraysa hadduu leeyo dhulka uga hormaraysa maantii oo dhan inaad tinta sinsimato oo ku dhex haragooto salaaddii dhexdeeda la diidi oo dharkii aad ku dhex feeraysato salaaddii dhexdeeda saa is- maantoo dhan is yeesho taas waa la ii diidou yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam walidaalika salaadda waxaa loo baahan yahay khushuuc khushuucaa loo baahan yahay xadiidkan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay wa an laa akufa thiyaaba washacra wa an laa akufa thiyaaba washacra waxaaba ka daranba dharkii celcelintiisii iyo tintiioo marba gadaal loo rido mar horey loo soo ridayo iyo ayaaba la diidaye waxaa ka daran jawaalka salaadda lagu fiirinayo oo markii telefoonku uu kuu soo dhaco dadka jeebka inta ka soo bixiya dhahaya fursaddu yaysan ku dhaafin waxaa laga yaabaa qof lacag kuu soo diraya inuu yahay ama qof arrin fartiin muhima kuu wada yahay maantao dhan lambarada fiirsana haddana waa ku celina jawaalkii ku celin haddii horta dhaqdhaqaaqa mobilka markaad soo bixinaysid saddex xarako hadduu gaaro oo isku xigoo mutawaaliyaada salaaddii waa kaa burtay haddii xataa saddex xarako uusan gaarinna waxaad ku dhacday wax salaadda dhexdeeda aan u habboonayn wax salaadda dhexdeeda aan u habboonayn oo karaahiye ah oo khushuucaagii tashwiish gelinayaad ku dhacday khushuucaagii tashwiish gelinaya walidaalika nabigu sala allahu calayh wasalam wa an laa akufa thiyaaba washacru tintii aa la diiday xataa inaad sidan gadaal u yacni u ridrido markay sujuudda iyo kaaga hormarto gadaal iyo aada u ridrido taasaa la diiday iyo dharkii inaad maaragtaa reerreebto marba dhinac u feerayso dharkay adigu aada wadatay ayaa la diiday walidaalika jawaalaadka lagu qabanayo mobeelada lagu qabanayo salaadda dhexdeeda oo lambarada lagu fiirfiirsanaayo oo laleeyahay fursaduhiisan ku dhaafin qofku marba haddii marxaladdan uu dhex galo al-itisaal maca allah ilaahay hadduuba xidhiirhkiisa bilaabay oo allaahu akbar aan nidhi hadda markii culimmadu ay fasirayeen asbaabta gacmaha kor loogu qaadayo marka salaaddii la xidhanayo iyo mawaadicda afartaaba xigmadaha waxaa ku jiray darxumaa siwa allah wixii ilaahay ka soo haray ayaan iska tuuray wey salaadaan geli wixii ilaahay ka soo haroo dhan ayaan iska tuuray oon ka sii jeestay dee adigoo allaahu akbarna yidhioo darxumaa siwa allaahi sameeyey haddana mobeelkii aad leedahay fursaduyaysan iga fakan waa khalad arrimaha noocaasa waa in layska joojiyo waxa weeye qofkii khushuucii hore waxaan u soo qaadanay xataa culimmada waaweyn sheekh ka mid oo la dhihi jiray alimaamu alghazaali moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed alghazaali raximahu llahu tacaala inuuba arkaanu salaad ku soo daray alkhushuuc fi salaa oo uu yidhi qalbigaagu haddii meel ka mida uu salaaddii ka baxsanba uu aado oo waxyaalo kale qalbiga aad ku qabatid salaaddiiba waa kaa buri saas uu ghazaali qabaa raximah llahu tacaala wاlkhuruuj min alkhilaafi mustaxabun masalada khilaafiyadana in layska ilaaliyo waa sunno oo wax khilaafa salaadaadii aysan ku dhex dhicinin wa an takuuna jabhatuhu shaksiga wejigiisu waa inuu ahaado makshuufatan mid la fayday waxaa kaloo shardi ah markaad sujuudayso wejigaagu inuu faydan yahay amaa haddii cimaamadan garabka kuu saaran oo kale haddii sujuuddii ay kaaga hormarto iyadoo cimaamaddii weli garabka kuu saaran tahay oo tiraa yacni isaga kor sujuud salaadaadii waa ibir ma ansaxayso ma ansaxayso haddii laakiin cimaamadda dhulka aada dhigatid oo cimaamaddaadi aad ku kor sujuudid dhib ma laha laakiin shay mutasiloo kula xidhiiro haddana ku raacraacayo oo kula dhaqdhaqaaqay haddaad ku kor sujuuddo ibir wey ma ansaxayso wa an takuuna jabhatuhu shakhsiga wejigiisa waa inuu ahaado makshuufatan mid la fayday walidaalika imaamu albayhaqi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa sunanka ah wuxuu ku wariyey nin asxaabta nabigeenna ka mida salى اllahu عalayh wasalam kaana yasjudu bijanbi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ku sujuudayey rasuulka dhinaciisa salى اllahu عalayh wasalam waqad ictama calىa jabhatih ninkaasina wejiga ayaa waxa uga duubnaa cimaamadda oo cimaamaddii a waxay ka soo gaartay wejigiisay ka soo gaartay oo saan camal u ahaa cimaamaddiisa saas iyadoo cimaamaddii uu ku sujuudayey marka ninkiina nabiga agtiisuu ku sujuudsan yahay salى اllahu عalayh wasalam nabiguna waa fiirinayey salى اllahu عalayhi wasalam waqad ictama calىa jabhatih isagoo wejiga cimaamaddii ay ka soo gaarto wejiga cimaamad ku duubtay faxasara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can jabhatihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ninkii intuu u dhowaaday uu wejigii ka faydey rasuulku salى اllahu عalيh wasalam oo ficil ahaanuba ku tacliimiyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ficil ahaan ayuu wax ku tusay rasuulku salى اllahu عalيh wasalam ninkii saxaabigaha xadiiska imaam اlbayhaqi ayaa sunankiisa ku wariyey taasi marka waxay tusinee qofka wejigiisii haddii mara ay ka saaran tahay oo maradii ku dul sujuudo in sujuuddiisii aysan ansixaynin wthaaniha an takuuna jabhatuhu makshuufa ila licudrin cudurdaar inuu yimaado maahane ka wujuudi shacrin naabitin fiiha haddii wejigii tinu ay ka soo dhalato dee tintii markaas ay daboolayso wejigiisa dhan tintii yaa laysaga kor sujuudi daruura keentay wa cisaabatin liwajacin ama calal iyo maro iyo wax la mid ahaa uga xihanoo xanuuna haya oo wejigiiya xanuun ka dhahayaa xayثu shaqa nascuhaa siibidda calalkaasna ay dhib ku tahay mashaqatan shadiida walaa yuciidu salaadiina soo celin maayo in wadacahaa calaa duhrin calalkaas wejiga uga xihan oo xanuunka dartii loogu xihay hadduu dahaaro markii horeba ku dejiyey walam yakun taxtahaa najisun hayru macfuwin canhu hoosteedana nijaas aan la cafinaynin maradaa hoosteeda nijaas aan la cafinaynin aysan ka hoosaynin wa ilaa haddii kaloo dahaaraba uusan markii hore ku dejin acaada salaaddii waa soo celina markaas wa cadamu اlhuwiyi hoobasho weynteedii wy cadamu اlhuwiyi bidami اlhaa wa bifatxi اlhaa wataxaamulu isku xambaarid weeye bira'sihi madaxiisa waa inuu isku xambaaro bira'sihi madaxiisa waa inuu isku xambaaro ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye wa an yusiiba hiqalu ra'sihi culayska madaxiisu waa inuu taabto oo asiibo mowdica sujuudi booska uu ku sujuudayo culayska madaxu waa inuu taabto lacalla fuqahadu waxay ku miihaaliyaan haddii isbuunyo meesha aad ku sujuudayso isbuunyo hadday ahaan lahayd dusheeda waa in isbuunyadaasi ay duusmi lahayd oo saamayn uu ku yeelan lahaa culayska madaxiisa laakiin haddii taabsiin uun aad ku sujuuddo oo culayska madaxba aad ka ilaalinayso meeshii inaad saarto oo meeshii sida aad u taabsiiso sujuuddaadii ma ansixayso haddaysan ansixinna salaadiiyaan ansixaynin wacadamu اlhuwiyi alhuwiyi ama ama alhawiyi haada in la godo iyo in la kordhigo labada way bannaantah wacadamu اlhuwiyi hoobasho weynteeda way ligayrihi gayri sujuud sujuudda gayrkiis aan loo hooban waa in qasadka aada u hoobanayso sujuud waa inuu noqdo ulajeeddadu waxa aada u hoobanayso waa inuu sujuud noqdo oo keli ah haddii ulajeeddo kale aada u hoobatid sujuuddaadii ma ansaxayso oo maalan tusaale ahaan samica allaahu liman xamida markaad tidhi adigoon weli sujuudin qofaa ku kala tuuray markaasaa tidhi ewelba sujuudaan u socday waa iska sujuudday eber wey ma ansaxayso ama waad naxdayoo waa lagaa nixiyey oo waxyaalo xabad iyo wax la mida agtaada laga riday hoosaad u hoobatay marka hoos markaad u daadegtay waxaad tidhi ewelba waad sii socotay iska sii soco waa sujuudda ma ansaxayso waa in qasadka iyo ulajeeddada aad u hoobanayso waa inuu noqdo liأjli sujuud faqad sujuud bis wa an laa yasjuda waa inuusan ku sujuudin calىa shay-in shay dushiisa shaygaasoo yataxaraku la dhaqdhaqaaqaya shaygu bixarakati xarakati اlmusalli qofka tukanaya dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya wax kula nuuxnuuxsanayo oo markaad istaagto kula istaagayo markaad fadhiisato kula fadhiisanayo shay noocaas oo maro ah waa inaadan ku dul sujuudin haddii shaygaa marada aad ku dul sujuuddo dee sujuuddaadii ma ansaxayso ay fii qiyaamihi markuu taagan yahay walow bilquwa awood ahaanba shaygu ha kula dhaqdhaqaaqayo hadduusan xataa shaygii ficil ahaan ula dhaqdhaqaaqaynin laakiin awood ahaan uu ula dhaqdhaqaaqi lahaayo lacalla hadduu istaagi lahaa ula dhaqdhaqaaqi lahaa oo uu ku dul sujuudo salaaddiisii ma ansaxayso bian sallaa qaacidan fadhiyuu ku tukanaya tusaale ahaan wa sajada wuxuuna ku sujuuday calaa mutasilin bih shay isaga la xiriiruu ku dul sujuudi mar walba maro oo kale go oo kale uu ku dul sujuudi shaygaasoo laa yataxaraku bixarakati fi lqucuud intuu fadhiyo maradu waa maro weyn oo fadhigiisaba ka soo kala haraysa intuu fadhiyo waxa weeye shaygii ma la dhaqdhaqaaqayo ilaa fadhiyuu ku tukanayo isagu fadhiguu ku tukanayo waa qof istaaggii ka caajisay oo kale wa kaana wuxuuna ahaan lahaa qofkaasi bxayثu makaan low sallaa hadduu tukan lahaa min qiyaamin istaag lataxaraka bixarakatih waa la dhaqdhaqaaqi lahaa hadduu istaag laakiin ku tukan lahaa shaygu waa nuuxnuuxsan lahaa fayaduru dalik kaasi wuxuu keeni dhib maxaa yeele isagu fadhiba ha ku tukado oo yuusan shaygii dhaqdhaqaaqin markuu fadhiyo laakiin lacalla hadduu istaag ku dukan lahaa hadduu shaygii la dhaqdhaqaaqi lahaa salaaddiisii markaas ma ansaxayso inkastoo mas'aladani ay ka mid tahay masaa'ilka ay isku khilaafsan yihiin ibnu xajar ulhaytami iyo rimli oo hadda waxa weeye sharxan wuxuu qaatay qowlkii rimli uu qaatay amaa ibnu xajar ulhaytami fatasixu salaatu cindahu oo qofkii hadduu fadhiyo wixiiba xaalatulqucuudba aysan dhaqdhaqaaqba jirin oo wax maradii aysan la dhaqdhaqaaqi inuu ku dul sujuudo salaaddiisii waa saxiixuu leeyahay ibnu xajar ulhaytami raximahu اllahu tacaala wa min almutasili kan la xidhiira waxaa ka mida juz-uhu xibnahaaga waa ka mid waxyaalaha kula xidhiira falaa yasixu sujuudu calaa naxwi yaddi gacantaadoo kale haddaad iska hormariso markaad sujuudayso oo gacantii aad ku dul sujuudda calcashaadii aad ku dul sujuudda calcashi way ku raacraaci ma ansaxayso ama almunfasilo wixii asaga aan la xidhiirin oo ka soocan walow xukman xugum ahaanba ha u soocnaado kacuudin laan oo kale aw mindiilin istiraasho oo kaleo biyaddi istiraasho gacantiisa uu ku hayo oo kale fa yasixu sujuudu calayh waa ku dul sujuudi karaa shayga hadduuba munfasil yahay wax isaga ka soocan xugum ahaan uu yahay liannahu laa yucaddu laguma tiriyo muttasilan fi lcurf xagga caadada curfi iyo laguma tiriyo shay isaga la xidhiira wakadaa waxaa la mida darafu cimaamatihi darafkaasoo addawiil cimaamad aad u dheer darafkeeda dhulka iska taalla markuu taagan yahay darafkeeduu ku sujuudi jiddan si daran u dheer cimaamaddu bxayثu laa yataxaraku bxarakati waa cimaamad weyninkeedu zaa'id yahay oon la dhaqdhaqaaqaynba markuu istaago iyo markuu fadhiisanayo on la nuuxsanaynba liannahu fii xukmi اlmunfasil waa waxaan la xidhiirin oo kale la midta hadduu shaygu shay aad u weyn uu yahay waxaan la xidhiirin oo kaley ka dhigantay wa اrtifaacu asaafilihi meelihiisii hooseeyey asaafili اlmusali qofka tukanaya meelihiisii hooseeyey kor noqoshadoodii wey calaa acaaliihi acaali اlmusalli qofkii tukanayay meelihiisii sarreeyey ay ka sara maraan meelihii hooseeyey jirkaaga marka aad taagan tahay meelna way sarraysaa meelna way hoosaysaa waxaa la rabaa markaad sujuudayso jirkaagu inuu cagsi sameeyo jirkaagu inuu cagsi sameeyo hadda markaad qumaati u taagan tahay madaxaagiyaa korreeya waxaa hooseeya sintaadii simahaagiina way hooseeyaan madaxaagiina wuu korreeyaan markaad sujuudaydo arrinkaas cagsi waa inuu noqdo oo madaxaagu waa inuu hooseeyo simahaaguna ay korreeyaan oo cagsigaas inuu yimaado waa laga maarmaan haddii laakiin tusaale ahaan wax cagsiga uusan jirkaagu samaynin xaalatu sujuud oo tusaale ahaan mixmalkan kitaabku aniga ii saaran yahay oo kale haddaan sidan ugu sujuudo sidan haddaad u sujuudid oo mixmalkaas sidaa ugu sujuudid wax cagsiga miyaad samayso madaxiiyaa korreeya haddana weli waa korreeya xaalata sujuud meel buurahoo korreeya ama shay murtafica uu madaxii saarana sintii waa dambaysaa oo way hoosaysaa madaxiina weli waa koreeyaa sujuudi ma ansaxayso wa irtifaacu asaafilihi meelihiisii hooseeyey kor noqoshadoodii wey calaa acaaliyihi acaali lmusalli meel qofkii tukanayay meelihiisii sarreeyey waa inay ka sara maraan kuwii hooseeyey kuwii hooseeyey inay sara maraan ayaa la rabaa wahiya cajiizatu waa sintiisa wamaa xawlahaa calaa acaaliyihi wahiya ra'su wamankibaah waa ra madaxiisa iyo labada garab madaxa iyo labada garab inay hooseeyaana la rabaa xaalatu sujuud ilaa idaa kaana fii safiinatin qofku inuu doon ku dhex tukanayo maahane walam yatamakan minhu uusanna makansan irtifaaca oo inuu madaxii hoos u raariciyo oysan u suurto gelin linaxwi maylihaa oo doontiiyaaba leexleexanayso uma suurto gelayso inuu simihii ay koreeyaan madaxuna uu hooseeyo fa yusallii calaa xaalihi wa yuciidu xaaladdiisuu isaga tukanaa salaaddiina waa soo celinaa liannahu cudrun naadir waa cudur naadir ah bikhilaafi maa low kaana bihi cilatun laa yumkinu macahaa asujuud waxaa la mida oo waxaa khilaafsan haddii cudur uu hayo oo suurtogalba uusan ahayn inuu wejigii iyo madaxii uu raariciyo fa innahu laa icaadata calayh xanuun hadduu jiro oo sidaas uu ku sujuudo wejigiiba inuu hoos mariyo madaxii aysan suurtogelayn ma soo celinayo salaaddaas sidiisuu isaga tukan wakadaa waxaa la mid oo salaaddii aan soo celinaynin alxublaa islaanta uurka leh islaanta uurka leh haddii dhib ay tahay oo uurkii aad uu u weyn yahay oo calooshii ay qabanayso oo sujuuddiiba ay dhib ku tahay mashaqad shadiida ay dareemayso waa la mid idaa shaqa calayha daalika haddii sidaas in loo sujuudo islaantii uurkaleed uu dhibayo fa tusalli iyaduna si habkeeday u tukanee walaa tuciidu mana soo celinayso ma soo celinayso iyaduna wakadaa waxaa la mid a maa low daala anfuhu sankiisu hadduu dheeraado wa saara yamnacuhu sankii uu u diidayo min wadci اljabhati calى اlardi maalan oo wejigiiba dhulkii ma gaarayo sankiyaaba diidaba sankiyaa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala qof sankiisu uu weyn yahay aadna u dheer yahay ayuu noqda wejigiiba maba taaban kara dhulkii waاduma'niinatu xasilooni weeye fiihi fi sujuud sujuudda dhexdiisa waa in lagu xasilo duma'niinadu waa laga maarmaan qofka haddii intuu meeshii maxalkii sujuudda sidaa dhug u yidhaaho isla markiiba ula soo boodo oo ugu yaraan biqadri subxaana allahiba meeshii uusan ku haynin salaaddiisii ma ansaxayso khaatimatun haadihi tani khaatimatun mid khatintay fii dikri acdaa'i sujuudi sujuudda xibnaheedii xibnaha sheegiddeedii mid khatintay khaatimatun haadihi tani khaatimatun mid khatintay fii dikri acdaa'i sujuudi sujuudda xibnihiisii xibnaha sheegiddeedii mid khatintay sheekha halkan wuxuu rabaa inuu ka guda galo acdaau sujuud in la sheego marka ilaa waxaanu fasalkii hore ku soo qaadannay an yasjuda calaa sabcati acdaa waxaanu idhi toddoba xibnood waa inuu ku sujuudo toddobada xibnoodoo waajib ay tahay in lagu sujuudo waa toddobadee taasuu rabaa sheekhu inuu kuu caddeeyo acdaa'u sujuudi sujuudda xibnaheedu sabcatun toddobaw aljabhatu wejigiiw wa buduunu lkafayni labada calacalood calooshoodaw labada calacalood calooshooda in la dhigo waa waajib wاlrukbataani labada jilib wa buduunu asaabici اrijlayni asaabici wey meesha caynku waa hoos dhiganya uu kor dhigay wa buduunu asaabici اrijlayni labada lugood farahooda farahaas calooshooda labada lugood farahooda faraha calooshooda in la dhigo waa laga maarmaan buduun la yidhi maxaa bahay calooshooda haddaad gediso farihii dhabarkaad ku sujuudda faraha dhabarkoodii ayaad dhigatay markaad sujuudaysa ma ansaxayso salaaddaas dad badanaana arrinkaa ku kodsoomayoo markay sujuudayaan meeshii la rabay faraha calooshooda inay dhigaan xaalatu sujuud waaba gedinayaanba oo farihii dhabarkoodii farihii dhabarkoodii intay dhulka dhigaan ay sidaa ku sujuudayaan taasi ma ansaxayso marka maxaa yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam xadiiskii bukhaariga muslim ay warinayeen oo hadda sharxaannu ku soo qaadannay wuxuu ahaa wa adraafi lqadamayni labada gomadood cirifyaalkooda yacnii faraha fooddooda way in lagu sujuudo waa laga maarmaan faraha lugaha amaa haddaad gediso oo dhabarka faraha aad dhigato markaad sujuudayso salaadaadii ma ansaxayso وبطون أصابع الرجلين فصل في عدة الشدات في التشهد ومواضعها فصل هذا كان فاصل المدوح كلا سارو في عدة الشدات شدديالك تردود أفصل يهي شدديالك سو في التشهد التحيات كنحديث هذه هي ومواضعها مواضع الشدات هي الشدديالك سبوس كودنا وأفصل fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala waan soo marnay faatixada shidadyaalkeedii afar iyo toban shid in faatixadu ay iska lahayd halkana sheekhu wuxuu uga hadli ataxyaadka inta shid uu iska leeyahay tashdiidaatu tashahudi ataxyaadka shidadyaalkiisii ixdaa wa cishruun labaatan iyo kow shid labaatan iyo kow shid ayuu ataxyaadku uu iska leeyahay khamsun shan shid في أكمله أكمل التشهد التحيات كما يشعر كامل لماذا بدن أي شنشد أهاتي زيادة شنشد زيادة ومرك اللي رأى التحيات كي هل كلمة يعني لقتك هل كلمة يعني لقتك وستة عشر اللحية تبنشدنا في أقله أقل التشهد التحيات كما يشعر يران تبدن ومد كمد هدات كتكتوى صلاة دي أيسان أنسحينا لحية تبنشدنا marka maxaa loola jeedaa akmal akmalu tashahud iyo aqalu tashahud ataxiyaadka meesha ugu yar marka lagu leeyahay aلtaxiyaatu lilaahi waa inaad tidhaahid aلtaxiyaatu اlmubaarakaatu lilaahi salaamu عalayka ayuha الnabiy waraxmat اllaahi wabarakaatuhu salaamu calayna labada assalaamaad shidkii ka tegi labada assalaam haddii shidkii aad ka tagto mid walba aad nakirayso oo ashii iyo shidkiiba aad ka tagto kan horena aad tidhaahid salaamun calayka ayuha الnabiy midka kalena aad tidhaahid salaamun calayna waxaad qaadatay aqalu tashahud ataxiyaadka meeshii ugu yarayd oo waajibka uu kaaga dhacayo waxaa kaloo ka boodi asalawaatu shidkeedii iyo macal kelimadii oo dhanba kelimadii oo dhan ataxiyaatu اlmubaarakaat الصلaواaتi o dhan maba sheegayso kelimadaas maca shidkeedii التaحiyaaتu لilaahi aad leedahay التaحiyaaتu لilaahi maxaa marka laga tegey الصaلaواaتu shidkeedii iyo الطayibaatu laba shidoo ku jiray iyadana waa laga tegey saddex soo maaha labadii salaam السalaamu عalayka ayuha الnabiy shidkeedii iyo الsalaamu عalayna meeqa isku noqon شhan soo maaha marka khamsu fii akmalihi saasuu ula jeedaa sheekh raximah الlahu taعalى تشhdيdaaت تشhهd aتaحyaaتka shidadyaalkiisii إحدىa وعشhروuن waa labaatan iyo kow shid خaمس شhaن فيi أكmلhi أكmل التشhهd aتaحyaaتka midka ugu kaamilsanay ahaadeen وستaةa caشhaرa لح iyo toban shidna فيi أqلhi أqل التشhهd aتaحyaaتka meesha ugu yaraanta badan ayay لح iyo toban shid ahaadeenoo meel ka yarba aysan jirin oo haddii hal xabo laga tago salaadiiba aysan ansaxaynin aلتaxiyaatu shidadyaalkeedii cala taa'i walyaa ta'da iyo ya-da dusheeday ahaadeen almubaarakaatu watashdiid اlmubaarakaat watashdiid اlmubaarakaat aلsalawaatu almubaarakaatu الsalawaatu shidkeediina cala الsaadisaadka dusheedu ahaaday aلطayibaatu wالtashdiidu fi الطayibaat aلطayibaatu shidkeediina cala aلطaa'i walyaa ba'da iyo ya-da dusheedu ahaaday lilaah wa tashdiidu lilaah lilaahi shidkeediina calaa laami اljalaalati allaahida laamteeda dusheedu ahaaday assalaamu wa tashdiidu الsalaam assalaam shidkeediina calaa siini siinka dushiisu ahaaday calayka ayuha الnabiyu shidadyaalkeediina cala اlyaa'i waاnnuuni waاlyaa'i ya-da iyo nuunta iyo ya-da kale ilaa laba ya-a meesha ku shidano ayuhaa ya-deeda iyo annabiyu ya-da ku jirta saddex shiday isku noqonayaan marka waraxmatullaahi shidkeediina calaa laami اljalaalati allaahida laamteeda laamtaa dusheedu ahaaday raxmatullah wa barakaatuhu الsalaamu shidkeediina cala asiini siinkaa dusheedu ahaaday عlaynا وعalى cibaadi الlaahi shidkeediina calىa laami اljalaalati laamta laamuljalaalaha allahida laamteeduu ula jeedaa shidke korkeeduu ahaaday alsaalixiina shidkeediina cala asaadi saadka dusheeduu ahaado saadkaa la shidi ashhadu an laa ilaaha shidkeedii calaa laami alifin laam alifka dushiisuu ahaaday ila allaahu shidkeedii calaa laami alifin wa laami aljalaalati laam alifka iyo laamta allah labadaa laam dusheeduu ahaaday wa ashhadu anna shidkeedii cala annuuni nuunka dushiisuu ahaadoo nuunkaasaa laga maarmaana in la shido muxammadan rasuulullah shidkiisii calaa miimi muxammedin miimka muxamed uu ahaaday sala allahu calayhi wasalam wa cala araa ra'da dusheedana waa ahaaday ra'da rasuulullah wa calaa laami aljalaalati laamuljallaalaha dusheedana waa ahaaday laamta allah shidadyaalkaas ataxiyaadka qaybta aqalka ah ee ugu yaraanta ah mid ka mid a haddaad ka tegtid ma kuu ansaxaayo ataxiyaadkii ataxiyaadkii hadduusan ansixinna salaaddii oo dhan aan ba ansaxaynin faslun haadaakani faasilu mid wax kala saarow fii shaddaati salaati cala annebiy fii shaddaati salaati ku sallinta shidadyaalkeedii ayuu u fasal yahay cala annebiyi nabiga lagu salliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh fasalkan wuxuu ka hadli doonaa maadaama nebiga salligiisa sala allahu calayhi wasalam uu laga maarmaan yahay oo ataxiyaadka haddiiba salligaas aan lagula imaanin salaadiiba aysan ansixaynin isagana bal salliga inta laga maarmaan ah oo waajiba in la shido ayuu kuu sheegi sheekh raximah اllahu tacaala tashdiidaatu aqali الsalaati ku sallinta midda ugu yaraanta badan cala الnebiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu عalayh wasalam shidadyaalkeedii arbacun afar wey nebiga salى اllahu عalayh wasalama inta ugu yar oo wax ka sii yarba aysan jirin oo lagu sallinayo waajibka bis un kaaga dhacayo waxaa ugu yar allaahuma salli calaa muxammadin intaas haddaad tidhaa waajibkii wuu kaa dhacay allaahumma shidkeedii cala allaami waalmiimi laamka iyo miimka dusheedu ahaaday salli shidkiisiina cala allaami laamka dushiisuu ahaaday calaa muxammadin shidkiisiina cala almiimi miimka dushiisuu ahaaday oo isagu afartaas shid ayuu salligu uu iska leeyahay laakiin sida fadliga badan waxaa weeye salliga in la dheereeyo oo nebiga sala allahu calayhi wasalama lagu salliyo iyo aalkiisii iyo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam salliga sidaas loo dheereeyo sidaasaa ajir badanoo salaadda ibraahimiyada la yidhaaho lala yimaado wa akmalu salaati cala annebiyi wa afdaluhaa salliga nebiga waxaa ugu fadli badan uguna kaamilnimo badan sawaa'un fi salaati wa khaarijiha ama salaad ha lagu jiro ama salli wardiya ha kuu noqdood ku wardiside kana ugu fadli badan salaad ibraahimiya layidhah kamaa nasa calaa daalika ramliyu siduu caddeeyey allaahuma salli calaa sayidina muxamed wa calaa aali sayidina muxamed kamaa sallayta calaa sayidina ibraahim wa calaa aali sayidina ibraahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كاسا أقول فضل البدن وحال إلى الصلاة إبراهيمية وأنا مدة كسو أروري بخاري غير كي سبا صلاة إبراهيمية أما صلاة كجر أما صلي وردي هالنغضة كان أقول فضل البدن ومدك لقسو قوريي نبي صلى الله عليه وسلم amaa ziyaadada lagu ziyaadiyo lafdiga sayidina oo marka nabiga lagu dhawaaqayo sala allahu alayh wasalam allahuma salli calaa sayidina muxammadin la yidhaaho ziyaadadaasi waxay ku fiican tahay waa alikhbaar bilwaaqic waalityaan binnas naskii nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisiina waad la timid wixii waaqica ahayoo nabigu uu isku tilmaamana waad la timid marka laba faa'iido ayaad samaysay haddaad siyaadada yacni sayidina aad ku dhawaaqdo waa naskiina waad la timid oo waad ku camal fashay naskii xadiiskii oo salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaaddii ibraahimiyada waalikhbaar bilwaaqic sidii waaqicahayoo xaqiiqadii nabigana waad sheegtay sala allahu calayhi wasalam maxaa le nabiga xaqiiqadiisa waxay tahay inuu sayid yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim waxay wariyeen ana sayidu waladi aadama walaa fakhr oo nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam faraciisii oo dhan anigaa boqor u ahoo ugu fadli badan uu yidhi nabiga salى الlahu عalيه wasalam walaa fakra mana ku faanayo marka waxa weeye naskiina waad ku camal fashay ikhbaar bilwaaqicna wuu yahay oo wixii jirayey iyo xaqiiqadii nebigana waad sheegtay salى الlahu عalayه wasalam tatima waa dhammaystir yusana waxaa la sunneeyaa adducaa bacda tashahud اlأkhiir bima shaء ataxiyaadka markuu dhammaystiro inuu ducooyin iska galo ataxiyaadkii salliga markuu dhammeeyo ducooyin inuu iska galaa wanaagsan wa afdalu waxaana ugu fadli badan atacawudu min alcadaab wاlfitan likhabari muslim cadaab اlqabriga iyo fidnada qabriga in ilaahay laga magan galo subxaanahu watacaala idaa tashahada axadukum nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayh wasalam axadkiin markuu ataxiyaadayo falyastacid biاllaahi min arbacin afar arrimood ilaahay ha ka magan galo fayaquulu wuxuu leeyahay allaahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri ilah waxaan kaa magan galaa cadaab اlqabriga wa min cadaabi الnaar ilahu cadaabka naartana waan kaa magan galaa wa min fitnati اlmaxya wاlmamaat fidnada nolosha iyo geeridana ilaah waan kaa magan galaa wa min fitnati اlmasiixi dajaal fidnada gaalka masiixu dajaalkaana ilaahu waan kaa magan galaa marka afartaas ilaahay ka magan gal wuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaad atixiyaadka dhammaysaan marka waa duco yaroo kooban wakhti dheerna aan kaa qaadaynin wax weynna kuu taraysa oo noloshaada adduunyo iyo midaada aakhiraba faa'iido weyn kuu soo jiidayso allaahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wamin cadaabi annaar wa min fitnati almaxya waalmamaat wa min fitnati almasiixi addajaal qaala shibraamilsi wuxuu yidhi wayukrahu tarku dalik in ducadaas laga tago waaba karaahiyo oo waa la kahdaa wa huwa aakadu maa awjabahu bacdu alculamaa culammada qaarkoodna waajibayba ka dhigeen sida daawuus oo kale daawuus taabici waajib waayuu dhihi jiray weliba wiilkiisa hadda ka hor intuu ataxiyaaday daawuus wiilkiisa intuu ataxiyaaday sida riwaayadii saxiixu muslimka aanu ku qaadannay intuu ataxiyaaday uu wuxuu yidhi afartan ilaahay ma ka magan gashay mayuu yidhi waa ka tegey ku soo celiyuu yidhi salaaddii salaaddii ku soo celiyuu yidhi qaala cumiira wuxuu yidhi qaala aladraciyu fi lquut adraci kitaabkiisa quud la yidhaha wuxuu ku yidhi huwa sharxu lminhaaj waa sharxa minhaajka sharxu minhaajku ku leeyahay adraci kitaab ulquud kitaabka la yidhah hadda waa la daabacay oo daartan la yidhaha daaru lkutub alcilmiya aa hadda daabacday oo toban mujalad ayay ku daabaceen kitaabkan alquut la yidhaaho sharxu lminhaaj laakiin waxay sameeyeen daaru lkutub alcilmiya sharaxa ay hadda daabaceen sharxii rasmiga ahay ma aha adraci sharxiisii rasmiga ahay ma ahay waxay sameeyeen adraci qeyb ka mida sharxiisii intay heleen ay qeybihii kale iyagu dhammaystireen daarta daaru lkutub alcilmiya dhamaystirtay waxay ku dhammaystireen aqwaashii adraci oo qaarkood ku qornaayeen kitaabka muqniga muqnilmuxtaajka oo sharaxa minhaajka qaarna ay ku qornaan jireen tuxfaha oo sharaxa minhaajka qaar ay ku qornaan jireen nihaayaha oo sharaxa minhaajka shuraaxda minhaajka qaalaal adraciya wixii ku jiro o dhan intay soo gurbiyeenay kitaab ka dhigeen markaasay dhaheen waa sharxiyoo la helay sharxi adracioo la helay sharxa adracina adduunka mafquuduba ku yahayo wax yar bisaa laga helay sharax minhaajka uu sharxay intii kale waa la waayey qaybihii kale qaybtii ay heleen ammaanadii hadday sidii usoo daabici lahaayeen waxay noqon lahayd ee waxay soo gurbiyeen qaalaal adraciya waxay shuraaxda ku jirta markaasay toban mujallad ka soo dhigeen waana la keenay hadda bakaaraa la keenay dadkii marka waxay u malaynayaan sharxiiyoo la helay adraci oo kulli nafiisa maca daalika sharxii o dhan ma ahane daarulkutub alcilmiya inta badan samaysay si markaas yacni ay u suuq geliso oo la yidhaha adracigii weynaaya kitaabkiisa la helay marka waxaa fiicnada ammaanada in la guto oo qidcadii laga helay sharaxa adraci qaybtaas bis la soo daabaco wa huwa sharxu lminhaaj wey wuxuu yidhi haadaa muta'akid faqad saxa alamru bihi ducadan waa duco aad u adag ajirkeedii oo in lala yimaadaa aada u fiican oo waaba lees amray wa awjabahu qowmun qowmna waajibay ka dhigeen wa amara daawuus daawuus wuxuu amray ibnahu wiilkiisii bilicaadati in salaadda uu soo celiyo litarki ducadan inta ka tegu wuxuu wiilkiisa ku yidhi soo celi salaaddii waa riwaayaة muslim fii صaxiixi imaam muslimka saxiixiisa ku wariyey wayanbagii waxaa haboon an yakhtima bihi ducaa'ahu ducadiisa inuu ku khatimo biqowlihi salى اllahu عalayhi wasalam ilaa nabiga qowlkiisa wuxuu ahaa wajcalhuna eyeel ay tacawudaati alarbac afartan shay oo ilahay aad ka magan gelayso aakhira maa taquul waxaad ku hadlaysa waxa ugu dambeeya ka dhig intahaa qowlu shibramilisi radia allahu tacaala canhu faslu fi salaam faslun hada midkani faasil madax kala saaro fi salaam u fasliya salaama naqsiga salaamo naqsiga salaadda marka laga baxayo inta ugu yar iyo shidadiyaalkiisa aqalu salaami salaamo naqsiga kan ugu yaraanta badan assalaamu calaykum waa inta waajibku kaaga dhacayo intaas inta waajibku kaaga dhacayo waa intaas تشhdيد السلاam السلاam shidkiisii calى الsiini halkaas shid bis uga leeyahy siinka dushiisa alla sida السalaamu عalaykum ayaa la leeyahy qaala wuxuu rasuulku salى الlahu عalayه wasalam miftaaxu الصalaaةi alwuduء salaada furaheedu waa wasaqaad wa taxriimuha الtakbiir salaada taxriimkeeda xerashadeeduna waa allahu akbar wa taxliiluha الtasliim salaada waxaa looga xalaal noqdaa oo looga baxaa waa salaamo naqsiga rawaahu abu daawuud wa tirmidi abu daawud iyo tirmidi ibnu maaje iyo imaam axmed iyo daarami ayaa xadiiska wariyeen wa akmaluhaa sida ugu kaalnimo badan salaamo naqsiga assalaamu calaykum waraxmat ullah sida ugu kaalnimo badan labadaas in la yidhaaho assalaamu calaykum waraxmat ullahi sida casharkeenu hore aan ku soo qaadannana waraxmat ullahi waxaa iska le labada dhinac adigoo qiblada u jeedaad waxaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi la jeesa marka waraxmat ullah haddana soo celi wejiga qiblada isagoo u jeeda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi la jeeso laakiin wax hoos lasoo marsiinayo gerka lala dhacayo halkan ma jirto taas waa taqaaliid iyo wax iska dabeecaya caado wey mahane sharci ma aha wuxuu yidhi walaa tusanu lama sunneeyo wa barakaatuhu in lagu daro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa barakaatudaas in lagu daro sunno ma aha wa tusanna waxaa la sunneeyaa tasliimatun haaniya lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu calayh wasalamo salaamo naqsi labaadna waa sunno kan hore waa waajib laakiin assalaamu calaykum waraxmatullaahida labaad waa sunno oo nabigaa middaa labaad sameey jiray sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo sunno ah inuu markaa qofku salaadda markuu dhammeeyo salaamo noqsado hore uusan ka istaagin oo uu adkaartii nabiga uu sunneeyey sala allahu calayh wasalam inuu adkaartii akhristo oo tasbiixdii iyo taxmiidkii iyo takbiirkii iyo tahliilkii uu la yimaado kabacdina uu ducaysto farcun wayusanu waxaa la sunneeyaa an yejlisa inuu fadhiisto bacda salaad liya'tiya inuu la yimaado bidikri waducaa'i alwaalidayn bacda asalaa dikrigii iyo ducadii soo arooroo nabiga ka soo arooray sala allahu calayh wasalam inuu u fadhiisto lianna tarka daalika jafwa haddii dikrigaas uu ka tago waa goyn ay icraadun bayna alcabdi wa rabbih waa sii jeesasho rabbigiis uu ka sii jeestay walianna ducaa'a mustajaabun bacda asalaa haddana salaadda ka bacdi waaba ducada waxay ka mid tahay meelaha lagu aqbalo meelaha lagu aqbalay ducada ka mid tahay wa kaana sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu haa jiray idaa sallama min asalaa salaadda markuu ka salaamo noqsado qaala wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta wlaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu rawaahu shaykhaan bukhaari iyo muslima wariyeen wa qaala nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi man sabax allaha dubura kuli salaatin ثalaaثa وaثalaaثiin salaad kasta ciribteeda qofkii soddon iyo saddex goor tasbiixsada oo subxaana allah subxaana allah yidhah soddon iyo saddex goor waxamid allaha ثalaaثa وaثalaaثiin soddon iyo saddex goorna alxamdu lilaahi akhrista wakabar allaha ثalaaثa وaثalaaثiin soddon iyo saddex goorna allahu akbar yidhaah waa sagaashan sagaal intaasi ثuma qaala tamaama almi'a boqolka dhammaystirkeedana yidhaah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiirina boqolka ku dhammaystira gufirat khadaayaahu gafafyaalkiisii iyo dunuubtiisii waa la dhaafaa wain kaanat midla zabadi اlbaxr badda xumbadeedaba ha noqoto dembigiisiiyo waa la dhaafi laakiin dembiga sidaas adkaartaas fudud lagu dhaafayo waa dembiyadii yaryarka ahay sakhaa'irta amaa dembiyada waaweyn waxay u baahan yihiin towba gooni ah in loo tajarudo loo banbaxo toobadkeen khaalisa laakiin dembiyada yaryarka ahba hadday ku aruuraan kabiiray isku beddelayaan iyaga naftooda hadday aruuraan marka aruurka waa in laga ilaaliyo kuwa yararkaa naftooda oo adkaartaas ilaahay uu kaaga dhaqo subxaanahu wa tacaala marka waa soddon iyo saddex goor oo aad akhrisanaysid subxaana allah soddon iyo saddex goor alxamdu lilah soddon iyo saddex goor allahu akbar aad akhrisanaysid boqolkana aad ku dhammaystiraysid laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir marka salaadaha shantaa ayaa la sunneeyaa in gadaashooda adkaartaas la akhristo wa kaana nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu aha idansarafa min salaatii salaaddiisa markuu ka baxo istakfara alaaan waxaa kaloo sunnaha markii salaadda aad ka baxdo assalaamu calaykum aad tiraa intaadan tasbiixdan iyo akhrisan saddex goor inaad astakfir ullah astakfirullah astakfirullah aad tirahay saddexdaa gooroo astakfirullah aad leedahay xikmada loola jeedo maxay tahy salaadaadba ka baxday intaadan dhihin subxaana allah akhrisan astakfirullah yaa ka horraysa oo saddex goora oo nabigu uu akhrisan jiray sala allahu calayhi wasalam istikfaarta xikmada ku jirta waxay tahay waxay ka dhigan tahay alkhuduuc والتضرع والإناabة إلى الlah ilahay ad isu dulaynayo waxay ka dhigan tahay subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatika ilaahu cibaadadaadii dhabtaa kuma aanan caabudin salaadan waa iska uun forforarsaday mooye sidii aad rabtay oo dhabta ah kama soo bixin marka tawaaducay ka dhigantah bal inaan maaragtay kibro iska dhaafe ilaahu anaa kuu soo hoyanayo dem- dembi aanan keenin waay midda khushuuc la'aanteyda iyo gefka salaadda dhexdeeda aan ku sameeyey marka waa min baabi tawaaduc wey astakfir ullah astakfir ullahda aada leedahay وqاaل wuxuu dhihi jiray نبgu slى الlه عليه وsلم اللهma أnت السلاam وminka السلاam تbaaرakta ya da الجaلاaل والإكrاam rawاهma mسلم labadooda waxaa wariyey imaam mسلم صaحيixiis وaسuئila نبyu nabiga waxaa la weydiiyey slى الlaه عليه وsلم أyu duعاaءi أsmع duعada yaa ilaahay ugu aqbalid badan yahy duعada yaa ilaahay ugu aqbalid badan yahy ay أqرب ilى الإجاabة duعada yaa ugu dhowaansho badan أqبalka qaala wuxuu rasuulku slى الlaه عليه وsلم jawف leyli habeenka bartamihiisa saq dhexe aad ducada aad ducaysanaysid ducadaas ilaahay subxaanaه wa tacaala u aqbalaa wa duburu salawaat almaktuubaat iyo salaadaha la farad yeelay ciribtooda salaadaha markii aad la farad yeelo shanta salaadood kabacdi inaad ducaysato oo hadday jamaaco yihiin jamaacadana ay wada ducaystaan waxyaalaha ilaahay uu jecel yahay ducadana asbaabta lagu aqbalayo ka mid yihiin rawaahu tirmidi tirmidiyaa wariyey wallah subxaanaه wa tacaala